بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين waxaanu meeshan ka bilaabaynaa dersigeenni labaatan iyo labaad ee kitaabkeennii adduraru lbahiya fi ma yalzamu almukallafa min alculuumi asharciya waxaanu uga hadli doonaa masalada qofka markii ay weesadu ka burto waxyaabaha ka xaaraamta ah oo afar shay ah safinaha sida aan ku soo marnay janaabo qofka markay ku dhacdo lixda shay oo xaaraamta xaaraamka ka ah iyo gabadha markii xayd ama nifaas ay ku sugan tahay tobanka masalo xaaraamta ka ah waxaan kale ogaan doonaa masaa-isha xaydka isagana waan ogaan doonaa insha allah faslun fii ma ayuu fasal u yahay maagaasoo yaxrumu xaaraam noqonaya cala almuxdithi qofka xadafka ku xadafka qaba waxyaabaha xaaraamta ka noqonaya ayuu fasal u yahay weeyaan fasalkan xadafka waxyaabaha xaaraam ku noqda oo ruuxa xadafku ka yimaada xadafku waa waxyaabaha kugu soo dariya oo ama qabayska waajibiya ama weese qaadka keena xadath baa la yidhaahdaa masalan weesadiiba kaa burtay waxa weese burna waa soo marnay ama wax qabays waajibiyaa kugu dhaco kuwii hadda aan soo marayna ah marka qofkii arrintaa ku sugan tahay muxdith baa la yidhaahdaa xadathkuna wuxuu noqdaa akbar iyo asqar buu u kala baxaa weeyaan marka qofkaa waxyaabaha xaaraamta ka noqonaya ayaa naloo sheegaya yaxrumu waxaa xaaraam noqda bilxadathi lasqari xadathka yar sababtiisa waxaa xaaraam ku noqonaya oo ku xaaraam noqda xadathka yar baa lagu yidhi xadathka yar waa shayga qabayska waa weesada waajibiyaan rabaa waa midka weesada waajibiya sababtiisa waxaa xaaraam ku noqda asalaatu salaad baa xaaraam ku ah oo qofku hadduu xadath qabo oo masalanba weesadii ka burto ma bannaana salaad inuu tukado walow salaad iyo wixii la raa ee salaadda iyo sunnadeediiba ijmaac weeyaan salaadda iyo wixii la raaciyey mulxaqeedii sida sujuudu tilaawada sujuudu sahwi sujuudu shukriga khudbatuljumcada salaatuljanaaزada kulligeed salaadoo dhan lama ogola nabigeennu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa yaqbalu allaahu salaata axadikum xataa yatawada'a buu nabigu leeyahy qofku ilaa uu ka weese qaato ilaahay salaadda ka aqbalin maayo waxaa kaloo xaaraam ah qofka haddii weesadu ka burto wadda waafuba xaaraam ka ah dawaafkuna waa ka xaraam dawaafka iyo wixii la raaciye oo dhan dawaafku mid wuxuu noqdaa sunno midna wuxuu noqdaa waajib midna wuxuu noqdaa rugni dawaafka sunnadaa waxa weeye dawaafka la yidhaha dawaafuulquduum kacbada ilaahay markaad gasho dawaafka la sameeyo dawaafka rugnigana waxa weeye waa midka arkaanta xajka ka mid ahoon soo barannay oo maalinka tobnaad masalan ba la sameeyo dawaafka la yidhaha dawaaful dawaafka waajibkaana waa midka kacbada marka laga soo tegayo la sameeyo oo dawaaful widaac baa la yidhahdaa kacbada ilaaha lagu sagootiyaa weeyaan saddexdaasoo u kala baxa hadda ka horaan soo barannay marka dawaafoo dhan ma u bannaana qof aan weese qabin maxaa yeelay nabigeennu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay dawaafku inuu salaadda ku xugun yahay kaliya wuxuu uga beddelan yahay salaadda inta aad tukanayso lama nuuxnuuxsan karo lama hadli karo laakiin dawaafka waa lagu dhex hadli karaa xadiid waxaa jira nabigeennu uu yidhi sala allahu calayhi wasalama addawaafu bimansilati asalaad salaadda ayuu ku derajo joogaa dawaafku ou la derajo yahay weeyaan ilaa ana allaha qad axalla fiihi nudq laakiin ilaahay baa hadalka banneeyey dawaafka lagu dhex hadlo faman nadaqa falaa yandiq ilaa bikhayrin qofkii hadlaya waxaan fiicnay yuusan ku hadlin buu yidhi nabigeennu calayhi salaatu wasalaam marka dawaafka dahaaro la'aan laba ogola waxaa kaloo xaraam ka ah qofka haddii weysadu ka burto wa massu shayin min alqur'aan shay ka mida qur'aanka inuu taabto waa ka xaraam weeyaan laa yamassuhu ila almudaharuun shay ka mida qur'aanka walow aayatan baa la yidhi shayga la taabanayo jumlo mufiida waa inuu ahaado xibinta u doonaba ha ku taabto jirkiisa meel ka mid a gacanta kuma taaba karo dhabar kuma taaba karo af kuma taaba karo qofku hadduusan weese qabin baa la yidhi jirkiisa meel ka mid a jaamaca qur-aanka kama taaba karo walow bixaa'ilinka fiifin xataa maro inuu iska xijiyo dadkii hore oon cilmi dadkaan cilmiga lahayn baa waxaan la arki jiray ayagoo ku odhanaya maraan iska xijinaya anugu ma weese qaba kitaabka ah hadda mare haddaad iska xijido dembiga maradu ma kaa badbaadin kartaa naarta mare ma iska xijin kartaa waaye ilaa waa dembi lagu naargelaye aayadda ilaahaad khilaaftay lama ogola mare in la iska xijiyo waa in la baraa dadka aan cilmiga lahayn mara in jaamaca la iska xijiyee la yidhaahdo anigu ma weese qabee maraan iska xijinayaa waa dembi waa mi waxaa sidaasoo kaleeto lamid a taabashadiisoo dhan marka lama ogola waxaa ka sii daran in la yidhaha asaga dhan baan qaadaya mar haddii lagu yidhi ma taaban kartid wa xamluhu fiiri marka kitaabka in la xambaaraana waa xaaraan buu ku yidhi isagii dhanba inaad dusha saarato oo tiraa kulligiisan xambaarsanaya qur'aankii taabashadii bayba ka sii daran tahayba marka jaamaca in la xambaaro lama ogola warqaddiisa in la taabto lama ogola ee lama taabo kara baa la yidhi waxa weeye isagoo ku jira sidadiisii iyo jaldigiisii iyo kulli lama taabo kara weeyaan laakiin waxaa la soo reebay yaxillu xamluhu fii amtacatin biqasdiha alaab haddii lagu dhex qaadanayo alaab bad wadataa boorso yaroo dhar kuugu jira iyo alaabo kaleeto jaamaca qur-aankana kuugu jiro haddaad alaabtaas u qasdayso markaas waa laguu ogol yahay inaad qaadato ama ma ahane qur'aankii wuxuu ku dhex jiraa kitaab tafsiira weeye tafsiirkan iyo qur'aanku way isku dhex qasan yihiin tafsiirkaana fara badan sharaxaadda laga bixiyaa badan taana marka iyadana waa la ogol yahay weeyaan oo waad qaadan kartaa taasna qaybahaasaa laga soo reebaa baa la yidhi qaybahaas waa laga soo reebay waxaa kaloo bannaan adoon weyse qabin jaamaca qur-aanka qoraya laan yarood haysato laancaday iyo qora yaroo saa u haysato iyo qalin dheer iyo warqaddii saas inaad ugu soo rogdo ugu soo rogto laakiin warqaddii oo munfasila saas ugu qaadi maydid baa la yidhi weeyaan ilmaha yaryar haddaan ka hadalno jaamaca iyaga ma loo ogol yahay marka dadkii waaweynay waa kaas carruurka yar laba u kala qaat hadduu yahay baa la yidhi mumayis xaddu tamyiis gaaray horta iyagu inay iska ordaano jaamaca soo qabsadaan oo qaataan oo xagga la fadhiistaan ayagu dembi ma leh laakiin adugu inaad tidhaha inta u dhiibto jaamacan qabo gacantaada ku qabo inaad tidhaahdo ood carruurkii wax qalada adugu aad samayd adaa laga hadlayaa marka waxaa bannaan canugu hadduu yahay mumayis xaddu tamiis hadduu gaadhay ousanna weese qabin marka uu diinta ilaahay baranayo oo qur-aankii baranayo oo daraasaynayo oo kitaabkii akhrisanayo in loo ogolaado oo loo ogolaado inuu jaamicii taabto isagoon weese qabin iyo looxii iyo kulli waa la ogol yahaa baa la yidhi waa xaalatu tacliim fiiri hadduusan tamyiis gaadhin fa yaxrumu tamkiinuhu minhu baa la yidhi waaba xaaraam inaad makaniso oo adugu aad u ogolaato tiraa jaamaca iska qabsa weeyaan haddii uu mumayisku tacliim uusan u qaadanayn iyo daraaso iyo wasiiladooda isna waa xaaraan baa la yidhi weeyaan inaad markaa isna makanido taasaa loo qaybqaybiyey marka jaamicii masaa-ishiisii sidaasaa looga hadlay afartaa shay baa xaraam ka ah qofku hadduusan wees hadduu macnaha weysadu ka burto waa salaadii midda ugu horaysa hadduu laakiin daa'imulxadath uu yahay oo markaa qusligii iyo taxafudkii wax laa ay markaa wax manciya ay yimaadiin baa la yidhi hadduu sameeyo taxafudkii iyo qabayskii iyo oo markaa wax xadath daa'im iska yimaado isaga waa laga soo reebay weeye wakadalika faaqidu dahurayn markaas tan koobaad salaad lama ogola weeye qofaan weese qabin laa yaqbal allahu salaata axadikum idaa axdatha xataa yatawada dawaafna looma ogola oo dawaafku salaadii buu la mid yahay dawaafku salaadii buu la mid yahay weeye jaamicii qur'aanka ahaa in uu taabto oo masi uu sameeyo oo jaamica uu taabtana ayadana lama ogolo ma taaban karo gacantiisa kuma taaban karo iligtiisa kuma daaban karo xiji kuma taaban karo wax iskama xijin karo oo inuu yidhah waxbaan iska xijina waan taabana lama ogolo weeye kulli jaamicii qur-aanka meel ka mida laa yamasuhu ila almudaharuun xadiis waxaa jira nabigu uu yidhi walaa yamusa almisxafa ilaa daahirun wa anlaa yamasa waa inuusan taabanin almisxafa ilaa daahirun qofaan daahir ahayn jaamica qur-aanka looma ogola inuu taabto taabasho mar haddii la yidhi qaadidiisaa kasii daran baa layidhi xamligiisana lama ogola liannahu ablaqu min masih mar haddii taabashadii la diiday qaadidaa kasii daranba ilaa masaladaa laga soo reebay mooye wa yaxrumu waxa xaraama waxaan gelaynaa marka taas waa waa taabashadii weeyaan qofkii xadathul asqar qabay wayaziidu wuxuu kala ziyaadaa man ruux bihi manka xadathun uu ku sugan yahay xadathkaasoo akbaru weyn xadathu akbar qofkuu ku sugan yahay wuxuu kala ziyaadayaa masaladii horean soo marnay wuxuu kala ziyaadayaa wayaziidu wuxuu kala ziyaadaa xadathu asqar ruuxii qabay calayhi wayaziidu wuxuu kala ziyaadaa dheh calayhi ruuxii xadathul asqarka qabay man qof bihi manka xadathun akbaru oo ku sugan yahay almuktha nagaadi fi lmasjidi lagu nagaado haddii uu xadathul akbar qabo oo masalanba janaaboo kale gabar iyo wiilba wa isla mide afartii hore waxaad ugu dartaa buu ku yidhi oo kala ziyaadayaa masjid inuu ku dhex nagaado waa ka xaraam hadduu qof muslima oo mukalafa nabina aan ahayna laga hadla ogow masjid inuu ku dhex nagaado ma u banaana kuma dhex nagaan karo albaab inta ka soo galo albaab kale waa uga bixi karaa laakiin inuu yidhaahdo waan iska dhex fadhiisanayaa oo masjidkii uu iskaga dhex nagaado iska dhex fadhiisto iskaga dhex nagaado may ma loo ogola weeyaan almuktha baa ka xaraama fi lmasjidi lagu nagaado wa qiraa'ata alqur'aani qur'aanka akhrintiisii ayuu kala ziyaada oo qur'aanka akhrintiisii inuu sameeyo biqasdihi qasdi alqur'aan weliba maxaa yeelay qofka shayga marka lagu odhanayo yacni labadan masale ugu dar afartii aan soo marnay oon ku soo marnay ruuxa xadathul asqar ku sugan yahay afar labadan oon ugu siyaadi ruuxa qaba xadathul akbarka labadan baa loogu daray masjid inuu ku nagaado waa ka xaaraam qiraa'ata alqur'aan qur'aanka kariimka akhrintiisa biqasdihi qasdi alqur'aanna uu ku akhriya baa lagu yidhi asagoo weliba qur'aan ahaan u qasdaya in uu akhriyo waa xaraam laakiin hadduu uga qasdayo qur'aankii adkaar hadduu uga qasdayo qur'aankiibuu masalanba u akhriyey adkaartiisii mawaaciddiisii qisastiisii axkaamtiisii qur'aan ahaanna uga qasdin maayo ama waxa weeye masalanba aayaddii marka la raacaya daabadda la akhrisan lahaa iyo adkaartii nabiga laga soo gaaray labadii aayadood ee suuratulbaqara ugu dambeeyey oo la akrinayo weeye habeenkii marka la jiifanayo iyo aayadihii loogu talagalay adkaarta saddexdii suuradood oo nabigu akhri jiray suuratulikhlaas iyo suuratulfalaq iyo suuratuunnaas iyo suuradahaas buu akhriyey isagoo janaabo qaba gabadhii ama wiilkii laakiin qur'aan ahaan uga qasdi maayo ee muxuu uga qasdayaa xijaabkii iyo adkaartii nabi moxamed laga soo gaaray calayhi salaatu wasalaam sidaas hadduu uga qasdo dhib ma leh waa la ogolyaha markaa laakiin asagoo janaabo qaba aayad qur'aan hadduu akriyo oo uu macasalanba aayad akriyo qur'aan ahaan uu uga qasdo dembi weeye lama ogolo weeyaan taa way midda xaraam tahay lix weeye marka masalo qofka junubka waxa xaraamta ka ah safiinahana waa ku soo marnay gabadhu hadday xayd qabto nifaaskuna waa la mide ayada maxaa xaaraam ka noqonaya wa taziidu alxaa'idu lixdan oon ugu dar xaa'idadu waxay la ziyaadaa iyo wannufasaa gabdhihii nifaaska qabay ee gabadhii nifaaska qabtay iyo gabadhii xaydka qabtay yacni waxay zaa'id la noqotaa xurmata sawmi lixdii waxaad ugu dartaa gabadhu hadday xayd qabto waxaa ka xaaraama inay tukato inay dawaafto jaamac quraan inay taabato inay xambaarto masjid inay ku dhex nagaato qur'aan inay akhrido gabdhaha xaydka qaba oo maanta loo iftoonayo qur-aanka ha akhriyeen oo dugsiyada ha dhigteen waa dembi lama ogolo weeyaan gabadha hadday xaydka qabto qur-aan ma akhrin karto dugsi ma dhigan karto ma dhigi karto macallimad kama noqon karto dadka inta dhex fadhiisato aadaabta iyo qaabka iyo nidaamka iyo waa samayn kartaa qofku hadduu qalad sameeyo gacanta waa u ruxruxi kartaa iyo madaxa laakiin aayaddii baan toosinayaa qur'aankii baan aayaddii baan soo akhrinayaa cashar baan ka soo baxayaa xayd bayna qabtaa mana tukanayso may lama ogolo weeyaan qofkii u iftooda masaa'isha nuuca ummadda waa qof diinta islaamka qalad ka galay weeyaan gabadha xaa'idadaa waxa kaloo xaaraam ka ah iyo midda nifaaska qabtaba ayadoo xayd qabta ma soomi karto xurmatu soom soomku xaaraamnimadiisii kala ziyaadaa baa lagu yidhi soomkii baa ka xaaraam ah soomku waa ka xaaraam kana ansixi maayo laakiin inay soo qadaydaa wujuub ku ah maalinkii sana ay ramadaan ku dhammaaday daahir noqoto amaa salaadda iyada waa noo imaan doontaahe salaadda intay xayd qabta ma tukan karto soona qaday maysa weeyaan waxaa kaloo gabadhu kala ziyaadaa ruuxii janaabada qabay walmuruuri marid baa lagu yidhi walmuruuri marid xurmatu sawmi iyo walmuruuri marid filmasjidi ay dhex marto masjid inay dhex marto xataa waa ka xaaraam in khaafat hadday ka baqayso talwiisahu in ay wax dharoobidiisa ay culamadu dhihi jireen macnaa inay wax gaarsiido hadday ka baqayso dhiiggeeda waxa weeye gabadha nifaaska qabta iyo midda xaydka qabtaaba in masjidka wax ka gaaraan oo nijaasa meesha ay ka gaarto dhexmariddu waa ka xaraam amaa hadday og tahay inay aamin ka tahon wax dhibaataa gaaraynin ninkiibay la mid tahay albaab inta ka soo gasho kan kale waa uga sii bixin kartaa gabadhu intay xayd qabto waxa kaloo xaraam ah wal istimtaacu zawjkeedii iyo ayaduba asagu inuu macnaha uga istimtaaco ama uga raaxaysto ama ayadu ay zawjkeedii uga tamatucdo ma bannaana bimaa bayna asurati waarukbati baa la yidhi maxaa yeele nabigeennu wuxuu leeyahay man xaama xawla alximaa yacnii qofka markii laga hadlayey xaaraamta usoo dhowaashadeeda waxaa la yidhi haddii uu beertii shirmada ahayd geesaheeda xoolaha daajiyo waxaa dhow inuu beertii xooluhu ay usoo dhacaan oo usoo daadhacaan weeyanu daaqaan marka hadduu gabadhiyo xayd qabta ee xudunta iyo intaa lowga ama jilbaha u dhaxayda ou jirkeedii ka taabtaabto waxaa markaa imaan kara waxaa imaan kara baa la yidhi waxa weeye waxaa imaan kara inay xaaraam ku dhacaan nabigeennu wuxuu leeyahay man xaama xawla alximaa yuushiku an yuwaaqicahu weeyaan shirmada waxa weeye gaararkeeda qofka xoolaha ku hel ilaaliyo meeshaha meelaha daadaajiya meelaha da waxaaba soo inuu ku dhacaa imaan karta weeye marka taasaa laga hadlayaa weeyaan khatartaas baa laga cararaa baa layidhi ana tacbiirahu bilistimtaac ashaamil linnadar bishahwatin tabaca fiihi lmuxara rawda wahuwa inamaa yatamasha cala alqowli bitaxriimi walaa saxu khilaafu ina muraada alfuqahaa bilistimtaac almubaashara kamaa fasarnaa weeyaan wahuwa iltiqaau lbasharati bishahwatin inay ku kulmaan baa looga jeedaa horta wad ahaan inuu macnaha ay uu sameeyo waaba xaaraam yaxrumu mutlaqan sawaan kaana bixaa'ilin walow sakiinan am la wاlmubaasharatu bima caddaa bima bayna sura wاrukba laa taxrumu muطlaqan sawaan kaana bixaa'ilin am la wاlmubaasharatu bima bayna sura wاrukba oo midda haddaan marayno mubaasharo inuu sameeyo u dhaxayda jilbaha iyo xudunta fiiha tafsiilun in kaanat biduuni xaa'ilin ayadoon wax ka xiga dhar la arkinin hadduu yidhaha gabadhii cajirkeedii iyo xuduntii iyo sawjadiisii ila xalaalba shareecadu uga dhigta awale hadda saxayd bay qabtaa baan taataabanaya hadduu yidhaahdo wax xaaraan baa la yidhi weeyaan haddii laakiin wax ka xigaan xaraan maahan xaraan maahan weeyaan oo markaa mara iyadoo mara ka xigta jirkeed mara ka xigta jirkeeda saa u taabta macnaha taa iyada xaaraan noqon mayso bikulli xaalin hadda zawjadu intaa xeedka ay qabto qur-aanka kariimka ilaahay noogu sheegay xadiista nabiga ilaahay noogu sheegay zawjkeeda waa ka xaaraam weeyaan xataa dhiiggu hadduu ka go'o ilaa ay ka mayrato waa xaaraam weeye weli waa ka xaaraam baa la yidhaahdaa waxa kale oon safiinaha kusoo marnay uusan hadda noo qorinin masaladii ahayd wadalaaqu gabadhu xaydka intay qabto in la furaa waa xaraam haddii la furo gabadhu ayadoo xayd qabta ma furmaysaa marka gabadhu ayadoo xayd qabta haddii la furo way furmaysaa weeyaan ayadoo xayd qabta haddii la furo way furmaysaa weeyaan way furmaysaa baa la yidhaahdaa oo xaaraamta asaga oon baa ku dhacay mooye dalaaqeedu dhici maayo furmi mayso laguma odhanin faslun fi lxaydi xaydka ayuu fasal u yahay wahuwa xayd waxaa la yidhaha addamu alkhaariju dhiigga soo baxa min qubuli lmar'a gabadha dhiigga ka yimaad fii sixatihaa caafimaadkeeda dhexdeedana ku soo baxa ayadoo fayow oon cudur qabin ilaa waa jabaliya waa wax ilaahay ku dabeeceeyey gabadha dhiigga ka dhiigga ka yimaad oo riximka meesha ugu xaggayda xidid abuu ka yimaad baa la yidhi dhiiggaas baa la yidhaha xayd baa la yidhaahdaa bilaa sababinna soo baxa weeyaan wax sababa iyadoon la arkinin oo wilaado iyo midna aysan jirin xayd baa kaa la yidhaahdaa da'da ugu yaroo dumarka marka uga imaan karo xaydku wa aqallu sinihi sini alxayd xaydka da'diisa meesha ugu yari da'da ugu yar oo gabadha dhiigu ka iman karo oo xaydba imaan karaba oo lagu magacaabi karo yacnii la xukminayo gabadha waxay aragta dhiig inuu yahay tiscu siniina sagaal sano weeyaan taqriiban dhadha taqriiban min taqriibin dhadhoweyn waa sagaal sano oo dhowdhow weeyaan taqriib waxaa looga jeedaa muddo aan ku filayn xayd iyo duhri baa ka laaban mathalan baa sagaalkii sano toban beri baa ka laaban dhib ma leh toban iyo shan baa ka laaban dhib ma leh mayee muddo xayd intii ugu yareed yowmun iyo duhri intii ugu yareed toban iyo shan maalin intaas baa ka laaban markaas xayd noqon maayo marka takriibku waa muddo yar maalmo yaraa ka laaban baa looga jeeda wa aqalu muddatihi muddada gabadha uu hayn karo inta ugu yar oo dhiiggu soconayo yowmun wa leylatun waa habeen iyo maalin afar iyo labaatan saac afar iyo labaatan saac muddo la-eg weeyaan afar iyo labaatankaa saac waa inay oon dareemi karto yacnii qoyaan dhiig ou leeyahay waa inay dareemi karta weeyaan wax oon dhiig ah waa inay dareemi karto markaasaa la dhihi karaa waa muddadiisiiba soco intii ugu yareed wixii intaa ka sii yaru xaydba noqon mayaan wa akharuhaa meesha ugu badan oo xaydku dhaafi karin hamsata cashara waa toban iyo shan yowman min yowmin bilayaalihaa maca layaalihaa toban iyo shan maalin baana ugu xagaydaa lagu yidhi toban iyo shan maalin hadduu ka bato hadda xayd maaha waxaasi laakiin sida loo badan yahay wa qaalibuhu qaalibkiisu sittun lix ow sabcatun sittatun lix ow sabcatun ama toddoba weeyaan laakiin siduu u badan yaho qaalib u ah yacnii sida loo badan yahay waa lix maalin oo muddada gabdhuhu ay dareemaan xayd inuu ka socdo ama waa toddoba maalin maca layaalihaa macal habeenadoodii weeyaan hadduu shan maalin hayo ama saddex maalin ama sideed maalin ama toban maalin lam yakun min alaqali walaa min alaksari walaa min alaqlab yacni aqlabkii maaha aqalkii maaha aktharkii maaha saddex maalin buu hayn karaa waa istaagi karaa waa xayd shan maalin buu socon karaa waa xayd sagaal beri buu socon karaa wuu iska joogsan karaa waa xayd yacni waxaa la rabaa maa intii ugu yareedna yuusan ka yaraanin inta ugu badanna yuusan ka badan adugu intaa oon fiirsa weeyaan inta u dhaxayd oo dhan xayd buu noqonaya hadduu inta maalmo socdo istaago soo laabto istaago soo laabto istaago oo marka laysku daro kulligood toban iyo shan maalinna aysan ka xagaynin ay masalanba saddex maalin buu hayey wou go'ay maalin kale saddex beri uu maqnaay uu soo laabtay laba beri buu maqnaay uu soo laabtay tobankii beri gudahoodiiyow marna go'ay marna soo laabtay toban iyo shantii inta u dhaxayday xayd buu noqonayaa weeyaan maalmahaas ay daahirka tahay waa qabaysane waa tukane dhiiggiyaa soo laabtay waa xayd haddana wuu go'ay waa tukane haddana waa inta qabaystay tukanaysaa weeyaan maalmahaas uu soo laalaabanayoo dhan xayd baa lagu xugminaya kulligood laakiin cibaadaadkiina way samaynaysa e cibaadaadkiina way samaynaysaa weeyaan fa ina qasa damu dhiiggu hadduu ka yaraado can aqali lmuddati muddadii intii ugu yareed yoomu waleylu ka sii yaraaday laba saacuu socday waaba istaagaba xayd maahan waa damu fasaad waa cudur rabbi keena ilahina kaa joojiyey oo zaada ama wuxuu ka batay calaa akharihaa muddada meeshai ugu xagayday ugu badneed toban iyo shan beri buu dhaafay maxaa lagu xugminayaa labadaa masalo fa huwa damu fasaadin waa damu fasaad baa la yidhahdaa waa dhiig fasaad wata oo fasaad iyo cudur ku yimide ma ahan xaydkii ilaahay dumarka ku jab ku dabeeceeyey damu istixaada damu fasaad yacni waa dam cudura weeyaan damka cudurkaana gabdhaha uu ku dhaco toddoba masalaa loo qaybiyaa oon arki doonno insha allah wa aqalu duhri daahir noqosho inta ugu yar duhrigaasoo bayna alxaydatayni labada xayd u dhaxeeya khamsata cashara waa toban iyo shan yowman min yowmin mar haddii toban iyo shan beri oo socdo istaagay toban iyo shan kale waa inuu maqnaado isagoon maqnaan hadduu yimaado xayd noqon maayo duhriga inta ugu yaraaba toban iyo shana baa lagu yidhi walaa xadda laakiin xad ma leh liakharihi duhriga meesha ugu badani xad malahan weligeedba inaysan xayd ku dhicin baa gabadha dhici karta weeyaan inaan weligeedba xayd ku dhicin cumrigeedoo dhan ama hal mar kaliya uu ku dhaco ama asalahaanba uusan ku dhicin ayaaba laga yaabaa marka xad go-an ma leh faslun fi nifaasi dhiig umuleedka ayuu fasal u yahay wa huwa nifaas addamu baa la yidhaha alkhaariju soo baxa min qubuli lmar'ati gabadha ka yimaad yacni gabadha dhiigga ka yimaad makaankeeda ama xubinkeeda caqiba alwilaada ilmaha markay dhasho ciribta dhalidda damka ilmaha la cirbiyo oo kabacdi yimaad nifaas baa la yidhaha sharciga islaamka magacaasuu leeyahy wa aqalu muddatihi muddadiisa inta ugu yari laxdatun milmilicsi weeyaan majatun margemid weeye aan soo marnay waa laxda waa muddo yaroo gaaban waa dhiig hal mar soo baxa intaa unbaa ugu yar wa qaalibuhu laakiin sida loo badan yahay wa qaalibuhaa yacni gabdhaha qaalibkooda wa qaalibuhaa muddadaa dhe nifaaska qaalibkeeda inta u badan muddadaa macnaha inta qaalibka u ah arbacuuna yowman waa afartan maalin weeyaan ma afartan bixin afartankii bay ku jirtaa marka la odhanayo waa sida loo badan yahay laakiin waxaa dhici karta afartan ka yar dhiiggu inuu uga dhammaado afartanka inuu dhaafo baa dhici karta wa akharuhaa inta ugu badan muddadaasi situuna waa lixdan maalin waa laba bilood laba bilood dhiigga umusha ka dambeeya hadduu dhaafo gabadhu cibaado joojin maydo waxaa intaa ka badanu cudur bay noqonayaan damu nifaas noqon mayaan wamaa zaada wixii ka bata calayhaa lixdankaas maalmood fa damu fasaadin fa huwa damu fasaadin waa fasaad dhiiggii weeyaan waa dhiig fasaadah maaha nifaasba maahanba istixaaduu noqonayaa masaa'ishii iyo axaadiistii iyo aayaadkii xaydka ka hadlayaa noo laaban iyo qaybaha dadka uu ku dhaco istixaadadu dersigeenna dambe ayaan insha allaha ku faahfaahi doonaa halkaa waxaa noogu dhammaaday casharkeennii labaatan iyo labaad ee kitaabkeennii adduraru albahiya fi ma yalzamu almukalafa min alculuumi asharciya masaa'isha xaydka iyo qofka weesadu ka burto iyo qofka janaabada qaba waxa ka xaaraamta ah gabadha xaydka qabta waxyaabaha ka xaaraamta aan uga hadlaynay ilaahay ha nagu anfaco fiqhiga islaamka ilaahay hana siiyo fahamkiis fahamka diinta ilaahay hana siiyo camalfalkeedana ilaahay hana siiyo cilmi maca naafica cilmi maca naafica aadaab iyo akhlaaq wanaagsan iyo ilaahay hana siiyo khaatimad ilahay hanoo suubiyo waalidiinteenna iyo mashaayikhdeenna mucalimiinteenna ilaahay ha u naxariisto cilmigeenna soo bareenna ilaahay ha nagu anfaco ayagana thawaab kaamila ilaahay ha ka siiyo dersigeenna intaas baan kusoo koobaynaa wallahu waliyu tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatu